بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد إخواني إن شاء الله تعالى waxaynu kalimaad kooban ka odhan doonnaa mawduuca ama muxaadarada uu cinwaankeedu yahay alirshaad ilaa usuuli اlqadaa ama irshaadaat ilaa usuuli اlqadaa yacni tilmaan iyo hanuunin la isku hanuuninayo oo la isu tilmaamayo usuusha garsoorka iyo xukunka wax ka mid ah marka runtii mawduucu waa mawduuc aada iyo aada u ballaadhan oo muxaadaro hal mar la galo iyo kelimad markaa saacad gudaheeda lagu soo ururiyo aan ku dhammaanayn ee u baahan fadhiyo badan laakiin in sha allah waxaynu isku dayi doonaa daraf ka mid ah inaynu markaa ka istaagno oo aynu ka eegno waynuna arki doonaa haddii ilaahay idmo ugu horeyn muxuu yahay qadaagu tacriifkiisa ayaynu markaa tilmaami doonaa xukunkiisana waa ku xejin doonaa marka mansilada uu ku leeyahay islaamka dhexdiisana waynu tilmaami doonaa intaa dabadeedna waxaynu u gudbi doonaa usuusha haddii ilaahay idmo marka tacriifu lqadaa luqatan wa silaaxan ahlulcilmigu lafdiga qadaa xagga luqada waxay tilmaamaan inuu ku yimaado calaa wujuuhin cidda marjicuhaa ila linqidaaci shay wa tamaamih inuu ku yimaado wujuuh kala duwan oo dhowr ah meeshay isugu noqonaysaana ay tahay ilaa inqidaaci shay wa tamaamih yacni shayga inuu go-ay oo dhammaystirmay halkaasun bay aakhirka kusoo urureysaa marka wax kasta oo la ixkaamiyo wakulu maa uxkima camalu aw utima aw khutima aw uujiba aw uclima aw unfida aw umdiya faqad qudiya yacni shay kasta oo camalkiisa la hagaajiyo ama la taam yeelo ama la dhammaystiro la gabagabeeyo ama la waajib yeelo ama la is-ogeysiiyo ama sidiisa lagu fuliyo ama la socodsiiyo yacni waxaa la odhan karaa waa la xukumay marka luqada macnayaal badan ayuu ku leeyahay adiladana si badan buu usoo arooray oo wujuuh kala duwan buu ugu yimi laakiin innagu maanta hal dhinacun baynu iska taagaynaa oo hal ujeeddo oo qura oo ah markaa ka aynu istilaaxa ku sheegi doonno ayaynu uga soconnaa mana doonayo tacriifka aan isdul taagayaa inuu wakti badan iga qaato isdilaaxa aan u gudbo ama erey bixinta waxaan loo yaqaano qadaa ama garsoor iyo xukun marka la leeyahay maxaa markaa looga jeedaa iyada lafteeda ahlulcilmigu musطalaxaad badan bay ka leeyihiin oo isطilaaxaadkoodu waa kala duwan yahay misna markaad dhab u eegto xagga alfaada iyo odhaahda ayuu ku kala duwan yahay ee xagga macnaha waa uu isku soo biyo shubanayaayoo hal meel buu isugu imanaya waxaynuna dooranaynaa tacriifka odhanaya waa mansibu اlfasli bayna الnaas fi اlkhusuumaat xasma litadaaci waqadca litanaazuc biاlaxkaami الsharciya almutalaqaa min alkitaabi wالsuna yacni waxa weeye xilka kala saaridda bani aadamka iyo dadka la kala saarayo laguna kala saarayo doodaha markaa dhexdooda markaa yaalla iyada oo meesha laga jarayo oo laga saarayo wax isu sheegadka doodda inaan la goynayo waxa meesha lagaga saarayo doodda ee lagu goynayo ee arrinta lagu dhammaynayaana ay tahay bilaxkaami sharciya axkaamta markaa shareecada ay tahay ee markaa laga soo dhambashay ee laga soo qaatay kitaabka iyo sunnada oo labadaa masdar ayuunbuu xukunku markaa u noqonayaa iyo qadaaga markaa ummadda lagu kala saaray waxa kale oo isilaaxa ku dhow isilaaxa odhanaya waa ikhbaaru can xukmi sharciyin calaa sabiili اlilzaam waxa weeye warramid laga warramayo xukum sharci ah qaab isku laazimin ahna looga warramayo oo muftigu marka uu fatwoonaya masale ka jawaabayo xukum sharciya buu ka warramaya oo caddaynaya qaadiguna marka uu ummadda kala xukumayo xukum sharciya buu ka warramayaa oo caddaynaya laakiin waxay ku kala duwan yihiin midna waa ilzaaminayaadoo waa fulinaya oo wuxuu leeyahay sidaa aan idhi waa inay ku socotaa xukumka alle sidaa weeye sunnadu sidaasay ku soo aroortay waxa weeye ciddii ka hor timaada gacan bira baan ku qabanayaa ayuu midna qaabkaasi u fulinaya waa qaadiga midna waxa weeye shaksiga iyo diyaanadiisa iyo sida uu alle uga cabsanaya isagay u taallaayo wuxuu leeyahay xukumka sharciga ah ee masalada aadi weydiisay waa sidaa marka asalka aynu tilmaamayno il aynu leenahay usuul aynu ku jamcinay iyaduna isdilaax ahaan dee usuul waa la yaqaanaayo waa maa lahu farcun yastanidu ilayh waa wax leh farac u abtirsanayo farac uu u tiirsanayo wax leh ayaa la yidhahdaa waxaasi waa asal oo dee farac buu leeyahay markaa raacsan luqa ahaanna waa qaacidatu shay asaasi aladi yaquumu calayh waa shayga seeska iyo dhidibada uu ku taagan yahay ayaa la odhanayaa waxa weeye waa asalkii shayga noocaasi ah tacriifka si aanu wakti badan in inooga qaadan haddaan intaa kaga gudbo aan u gudbo xukunkiisa uu ku leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa uu ku leeyahay qadaagu aan u gudbo xukunkiisu waa fardulkifaaya biitifaaqi alculamaa ahlucilmigu siday isla ogol yihiin qadaaga in la isu taagaa waa fardulkifaaya yacni waa shay haddii cid ku filani arrintaa iyada ay u qumto ummadda inteeda kale dembiga uu ka dhacayo ama haddii waxa weeye la isu taagi waayo waa lagu dembaabaya oo aatim ayuu shaksigu ku noqonayaa arrintaa iyada ah waxaanay ku cilleeyaan ahlulcilmigu sida ibnu qudaamuhuba uu muqnigiisa ku tilmaamayo waxay yidhaahdaan bianna amra annaas laa yastaqiimu biduunih ahlulcilmigu kutub badan bay cibaarada kusoo naqliyaane soo dhaweynun baan uga jeedaa ibnu qudaamaha tiirintaan u tiirinayo yacni wuxuu leeyahay maxaa yeelay arrintaa iyadaa waxaa lagu cilaynaya lagu sababaynayaa bianna amra annaas laa yastaqiimu biduuni arrinka dadku la-aantii ma toosayo oo in garsoor la waayo ummadda arrinteedu hagaagi mayso oo ma soconayso oo fa yakunu waajiban kifaa'iyan dabeedna wuxuu noqonayaa maadaamuu sidaa yahay waajib kifaaya kaljihaadi waalimaama sida jihaadka iyo imaamada oo madaxtinimada dalka markaa mas-uuliyadda loo qabto oo kale sidaasi oo kale ayuu noqonayaa fardulkifaaya oo ilowba ilow waa in la helaa ummadda cid arrintaa iyadaa ugu qumta oo isu taagta garsoorka marka aynu xukumkiisiina tilmaanay inuu fardulkifaaye yahay aynu kelmad ka nidhaahno makaanatuhu fi lislaam makaanada iyo maqaamka uu ku leeyahay islaamka dhexdiisa runtii waa maqaam aada iyo aada u sharaf leh maadaamuu shaygii aynu tilmaanay inuu waajib sharciyo yahay oo haddii laysu taagi waayo lagu dembaabayo haddii kalena ajar ballaadhan ayaa laga helayaa oo lafdiga waajib kifaaya markaynu ka cabirnay waad fahmaysaa waxaynu kale oo leenahay mansibkan qadaaga iyo in laysu taago markaa garsoorka waa wadiifatu rusul calayhim salaatu wasalaam waa shaqadii ambiyada shaqadoodii weeye calayhim الsalaatu wasalaam waa shaqadoodii wey nebiguna salى الlahu عalayه wasalam baashara alqada'a binafsi qadaaga iyo xukunka naftiisa waa ula baashiray oo isagu waa sameeyey oo si dhab ah waa u sameeyey wakada alambiyaau qabla ambiyadii ka horreysayna sidaas si leeg waa ay fuliyeen waayo waa markaa qayb ka mida dacwada ilaahay xaggiisa la isugu yeedhayo ee diinta alle lagu koryeelayo marka nebiguna salى الlahu alayه wasalam waa baashiray ambiyadii ka horreeyeyna waa sameeyeen waa liahmiyatihi wa fadlih waa qiimaha uu leeyahay iyo fadliga uu leeyahay bay taasi ku tusinaysa qaala tacaalى laqad arsalnaa rusulanaa biاlbayinaati waanzalnaa macahum اlkitaaba wاlmiizaan liyaquma الnaasu biاlqist alle wuxuu tilmaamayaa inaanu dirnay rusushayada lana dirnay bayinaad cadcad oo aanuna soo dejinnay macooda kitaab iyo miisaan sidaana aanu u yeelayno liyaquuma naasu bilqist si ummaddu ay markaa iyo dadku ugu qumaan cadaaladda marka waa shaqadii ambiyada ilaahayna rususha uu la soo dirayey calayhim salaatu wasalaam sidaasoo kale alle ambiyada waad arkaysaa si gaar gaarana isagoo waktiyada qaarkood ugula hadlaya oo masala nabiy llaahi daawuud calayhi الsalaatu wasalaam ilaah isaga oo ku leh ya daawuudu ina jacalnaaka khaliifaة fi اlأrض faxkum bayna الnaasi bاlxaq wala tttabic اlhawى fayudilaka can sabiili الlah ina aladiina yadiluuna can sabiili الlah lahm cadaab shadiid bima nasuu ywma اlxisaab aayadda lix iyo labaatanaad ee suuraة saab alle wuxuu tilmaamayaa nebiyullaahi daawuud isaga oo la hadlaya daawuudo waxaanu kaaga dhignay khaliifa fi lard mid khaliif ah baanu kaaga dhignay arlada dhexdeeda ee ummadda iyo dadka waxaad ku kala xukumtaa xaqa ku kala xukun hawadaadana ha raacin oo iska ilaali oo arrintaa hawa raaciddu ay kaa lumiso alle jidkiisa maxaa yeelay kuwa alle jidkiisa ka luma waxay leeyihiin cadaab daran ilowtiinka ay ilaaween maalinta xisaabta ee qiyaame sababkeeda waxay ku mutaysanayaan cadaab daran bay ku mutaysanayaan marka waxaad samaysaa ummadda waxaad ku kala xukumtaa xaqa ku kala xukum sidaas si leeg alle subxaanahu wa tacaala nebigeena sala allahu alayh wasalam moxamed waa uu la hadlay nusuus badanna waa kula hadlay isagoo xukumka iyo dadka inuu kala xukumo u tilmaamayo ina anzalna ilayka alkitaab bilxaq litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima suurat nisa aayadda boqol iyo shanaad alle wuxuu tilmaamayaa rasuulka waxaanu kugu soo dejinnay kitaab kaasi oo xaq ku dheehan waxaanuna kugu soo dejinnay si aad dadka ugu kala xukmiso wixii alla ku tusiyo subxaanahu wa tacaala hana noqon kuwa khaa'iniinta ah mid u looyar ah oo u doode ah oo u afhayeena ha noqon marka runtii maadaabaynu nidhi waa shaqadii ambiyada maqaamka iyo mansilada uu ku leeyahay diinta islaamku waa ay muuqanaysaa waayo waa maqaam aada iyo aada u sharaf le wey waxyaabaha muujinaya mansiladiisa iyo maqaamka uu qadaagu iyo garsoorku ku leeyahay diinta islaamka waxaa ka mid ah oo aynu leenahay wakadalika tawallaahu akaabiru الصaxaaba wa fudalaa'uh sidaas si leeg waxa tawaliyey akaabiru الصaxaaba iyo wa fudalaa'uhu saxaabada kuwooda waaweyn ee fadliga iyo kuwooda fadliga badan leh ayaa arrintaa iyaga a tawaliyey oo xilkaa isaga a qabtay sida cumar ibnu khadaab iyo cali ibnu abi aalib iyo mucaad ibnu jabal iyo abi muusa alashcari iyo ibnu mascuud iyo kayrkoodba sida uu xaafid ibnu xajarba raxmat ullaahi caleyh fatxulbaariga juska saddex iyo tobnaad sabxadda saddex iyo toban uu ku tilmaamayo ahlulcilmi badan oo kutubta dee qadaaga laga alifay ee faraha badan lena ay masalada u naskaraynayaan marka taa lafteedu waxay muujinaysaa ummaddii khayrka lahayd ee dariiqa ambiyada raacayeyna arrintaa iyada ah sida ay ugu qumeen ee ay xilkaa iyadaa u qabtay marka runtii waxaa la dareemi karaa oo halkaasoo kale la isweydiin karaa haddii uu sidaa yahay mi aan kelmadda kala raacsado ee fadligiisa aan kusii daro oo aan idhaahdo walilqaadi ajrun fi kulli xaalin maa lam yuqasir waxaynuna leenahay ninka qaadiga ah mar kastaba waa ajar ayuu leeyahay markuu wax xukumayo inta aanu gaboodfalin oo jawr iyo dulmi iyo gaboodfal uu xaqa ka gaboodfalo aanu samayn marka waxaa la isweydiin karaa aalulcilmiga in badan oo salafka ka mida qadaaga way ka carari jireen oo way diidi jireen oo waa ka joogsan jireen oo aad bay uga dayrin jireen oo waxaad arkaysaa in badan marka loo tarjumaynayo in ama markii qaadi laga dhigay uu ka cararay ama uu ka cudur daartay ama uu si badan u diiday ama waciid adag uu kaga soo aroorayo ay kaga dayrinayaan nebiguna salى الlahu alayه wasalam xadiis badan oo iyada lafteeda ay ku sugan tahay arrin taxdiir loo qaadan karo iyo digitaan arrintaa laga digayo ayaa jirta manzilad markaa weyn inay islaamka dhexdiisa ku leedahayna waa tilmaantay arrintu siday isu waafaqaysa waa su-aal meesha iminka marka waxaynu leenahay taasi waa cibaaradan iminka aynu tilmaamayne ah qaadigu inuu taqsiir la yimaado khuduuradeedu aada iyo aad bay u halis tahay shaksiguna maadaamay arrintaasi halista oo khuduuradeedu aada iyo aada u halis tahay salafka in badani waxay uga carari jireen iyaga oo isleh xilkaa culus ee aada iyo aada u halista ah kama bixi karaysa oo waxaa dhici kartaa naftaadu hadhow inay si kale kuu dagto naftu inay si kale kuu dagto ayaa dhici karta waayo ahlulcilmiga qaarkood sida saaxibu tabsirat alxukaam ibnu farxuun oo kaleba uu tilmaamayo waxa weeye waxay leeyihiin arrintan qadaagu waa arrin aada u culus waana arrin imtixaankeedu badan yahay ajarkeeduna aada iyo aada u wen yahay ciddii ka baxda waxaanay ku matelaan qaarkood marka uu nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam xadiiska صaxiixa ah man waliya alqaضاء aw jucila qaadiya bayna الnaas faqad dubixa bikayr الsikiin qofka ummadda u tawaliya ee u qabta xilka qadaaga ama laga yeelo qaadi dadka dhexdiisa faqad dubixa bikayri sikiin shaksiga isagaa waxaa la gowracay mindi la-aan mindi la-aan ayaa la gowracay waa gowrac silic leh marka waxay yidhaahdeen ahlulcilmiga qaarkood waa taxdiir iyo digis laysaga digayo qadaaga iyo culayska uu leeyahay oo aada iyo aad la rabo in markaa haddaan tani kugu qabsan oo aanu kugu waajibin in laga fogaado qaarkoodna sida saaxibu tabsirat alxukaamba uu soo rarayo waxay yidhahdeen may fadiiladiisay tusinaysaa waa mansiladiisa sarraysa ayay tusinaysaa arrintanna waxaa lagu tilmaamayaa arrinta gawracu markay imtixaan tahay waxa weeye ay ku soo aroorto calى sabiili اlimtixaan qaab markaa imtixaan oo kale fadli iyo wanaag iyo sarayn bay faa'iideysaa waayo nebiy llaahi ibrahim alayh الsalaatu wasalaam waxaa la amray inuu wiilkiisii ismaaciil ee nebiy llahi ismaaciil gowraco waxaana ay noqotay fadli iyo mansilad aada iyo aada u saraysa khaliil الraxmaan markaa inuu ku helo arrintaa iyada ah oo ilaahay markaa uu ugu bedelay wankii weynaa ee ilaa qiyaami saacana udxadaasi ay soconayso oo arrintaa iyada ah ay tahay sunnadii marka nebiyuna ibraahim oo ay sharaf iyo wanaag noqoto gawricii la yidhi gawricee imtixaanka ahaa ee lagu imtixaamayey ee lalahaa macnaha amarkayga qaado arrinta noocaasiya sharaf iyo wanaag buu ku hela markaa ninka qaadiga ana waxaa la tilmaamayaa ninkii qaadi laga dhigo arrin arrintaa shabbahda oo u eg ayaa loo diray waayo waxaa loo diray haddii aabbihii la hor keeno oo uu dil mutaysanayo inuu dilka ku xukumo oo aanu unixin ee sharcigu siduu yahay maro haddii walaalkii la hor keeno sidaasi le haddii inankiisa la hor keeno sidaasi le haddii sodogii la hor keeniyo seedigii sidaasi leeg inaanu marnaba xaqa ka weecan marka arrintiisu way culusta ninkan qaadiga laga dhigay faqad dubixa bikayri sikiin arrintiisu aad bay culusta waxau kala dhex joogaa cadaab aakhiro iyo cadaab adduunyo cadaab aakhiro hadduu in yar weecdo halis buu ku jiraa sida adilada saxiixa aynu ka arki doono haddii uu siduu yahay marana waa arrin nafta aada u gubaysa cid kastoo aad isjeclaydeen oo lagu hor keenayo aada odhanayso waxa weeye dil baan kugu xukumay ama sidaasaa tahay ama malihid waxaa waa arrin aada u adag oo qalbigaagu uu ka damqanayo marka waa imtixaan lagu imtixaamayo oo kii aad dadka isugu necbaydeen iyobaa ku hor imanaya iyo kaa dadka isugu jeclaydeen waxaa la rabaa inaad u cadaalad samayso sidaynu dib ka arki doono usuusha markaynu tilmaamayno marka waxay bacdu ahlilcilmi yidhaahdeen arrintani marka laleeyahay waxaa la gowracay mindi la-aan yani imtixaanka uu u bambaxaya baa la tilmaamaya oo sidaa nabiyullaahi ibraahim ba loo yidhi wiilkaaga gawrac ayaadna waxaa kugu dhici doona markaad qaadi tahay wiilkaaga ha u tudhine sharciga mari xaqa uu leeyahay mari waa wiilkaygii ha odhan marna ha jiir dameerin oo ha debcina siday tahay ka mar oo qof kastoo aada jeclayd xaqa mari ha weecan marka uu ku hor yimaado inaanad garanaynin oo kale waa inay arrintu noqotaa oo sharciga aada dabaqda marka runtii waa arrin aada u culus wey markaa salafku iyaga oo taa ka cabsanaya oo nin kastaba isla imtixaankaa talow sidaad uga tallaabi ayay ka carari jireen markay arkaan xilkii in la cid kale isu taagayso haddii kale aatin buu noqonaya hadday ka cararaan oo cid kale meeshii inay joogto war aniga iga daaya hawshaa waa intaasaan ka bixi waaya yani inuu ka carara xaq buu uleeyahay waciidka badan ee soo aroorayaana yacni arrinta khuduuradeeda iyo halista ay leedahay iyo cidda ka baxdaa cid ilaahay subxaanahu watacaala xaqa waafajiyey inay tahay ayay muujinaysaa marka runtii waa maqaam adag wey qadaagu waa maqaam adag oo u baahan si badan in loogu fiirsado marka waxaynu nidhi ninkaa qaadiga ah mar kastaba ajar buu leeyahay haddaanu gaboodfal la iman gaboodfalkana waynu arki doonaayo cilmi darrada iyo waxyaaba badan baa ka mid ah laakiin hadduu gaboodfal aanu la iman xilkana ehel u yahay mar kastaba ajar buu leeyahay waaya xadiiska صaxiixaynkii camr ibnu caas radia الlahu taعala canhu nebigu wuxuu tilmaamay salى الlahu عalيه wasalam إida xakma الxaakimu faاجtahada suma asaaba falahu أjraan وإida xakma faاجtahada suma akhطأa falahu أjru xadiisku صaxiixan xaakimku haddii uu xukumo uuna dadaalo oo awooddiisa markaa uu bixiyo isagoo aanu waxba iska akranin xilkana uu ehel u yahay hadduu asiibana wuxuu leeyahay laba ajar ajarkii xaqa uu asiibay iyo ajarkii dadaalka haddii uu gefana oo intuu awooddiisa bixiyo uu gefana wuxuu leeyahay ajarkii dadaalka sidaa aawadeed baa saaxibu lmaraaqi maraaqi sacuud wadaad kale uu hal bayd ku tilmaamay arrintaa iyada ah ee qaadigu haddii uu gaboodfalo inuu aadim yahay cilmi kasta hadduu leeyahay haddaanu awooddii loo baahnaayee masaladana mudnayd aanu bixin inuu aadim yahay oo waxau yidhi wahuwa aaimun mataa maa qasara fii nadari wafqan ladaa man qadara wuxuu tilmaamayaa wahwa yacni ninka qaadiga ahi aathimun mataa maa qasara aathim weeye marka uu ka gaboodfalo fii nadari wafdan ladaa maqadara haddii uu ka gaboodfalo qaabka fiirada iyo masaladu ijtihaadka u baahantay iyo arrinteeda hadduu ka gaboodfalo dhammaan sida cid kastoo wax taqaanaa ay isku waafaqsan tahay ee ay ku ijmaacsan tahay waa aathim wey hadduu gaboodfal sameeyo marka salafku in badani cararidan ay ka cararayeen waxa weeye imtixaanka meesha yaalla ayaa adag si looga baxaana ay adag tahay laakiin siday tahay haddii loogu qumo oo alle ku waafajiyo waa mansilad aada iyo aada u weyn oo ambiyaduna marka waxa weeye ah wadiifadoodii iyo shaqadoodii waxaynu kaloo tilmaami lahay oo mansiladiisa iyo martabadda arrintani inay sarrayso muujinaya mutacalaqiisa shayga had iyo jeer sharaftiisa wax lagu gartaa halka mutacalaqa oo halkuu ku saabsan yahay marka qadaagu mutacalaqiisa u weyni waa madaaru lmadaalim bayna alcibaad waa halka ay ku wareegayso isdulminta bani aadamku qaaliban halkay ku wareegayso ayaa ugu badan xukumka oo ah wahuwa addamu wاlmaalu wاlcirq waa waxa weeye dhiigga iyo maalka iyo cirdiga iyo sharafta oo meel lagaga dhaco iyo wabacdi xuquuq illah xuquuqda alle qaarkoodna qadaagu uu ku tacalluqa qadaagu xuquuqda alle qaarkoodna wuu ku tacalluqaa laakiin qaalibkiisu wuxuu ku xidhiidhsan yahay oo ku saabsan yahay madaaru lmadaalim bayna alcibaad halka waxa weeye ay ku wareegayso bani aadamku dulmiga ay isdulmiyaan oo saddexdaas ah waa dhiigga oo inay naftooda markaa isdulmiyaan naf ahaan oo dhiigga qofka bani aadamka ah waana saddexdii nebigu sala allahu alayh wasalam kulankii saxaaba isugu timaado kii ugu badnaa xajkii xajat lwadaac waa kii uu ku celcelinayay nebigu sala allahu alayh wasalam isaga oo usluubyo badan oo cinda albalaqiyiin aada iyo aada markaa xeeldheeri utusinaysa uu ku isticmaalayay ina dima'akum وأموaaلكم وأعراaضكم عaلaيكم حaرام kaxرمaةi يومكم hda في بلدكم hda في شhهركم hda xadiiska isaga ah نebigu salى الlaه عليه وaسلم maalintaa si badan buu arintaa ugu celceliyay una tilmaamay isagoo waliba qaab اstifhaam oo su-aaleed kusoo gudbinaya أyu beldin haadihi أyu شhahrin haadihi أyu yومin haadihi maعnaa mid kasta markuu su-aaشha marayo qaab اstifhaam buu kusoo gudbinaya qaab su-aaleed markay yidhahdaan allah warasuulu aclamna waxoogaa buu aamuusayay marka hore waa su-aal oo su-aashu waxyaabaha had iyo jeer laysugu gudbiyo cilmiga waxyaabaha ugu fiican bay ka mid tahay oo qofka dareenkiisa oo dhan baa soo jeesanaya haddaad tidhahid war waxaa ma taqaani si weyn baa lagu soo wada eegaya marka xigta waxa uu samaynayey marka ay ka joogsadaan jawaabta inuu u aamuso dabeedna ay mid kastaaba sugooj uu is yidhaahdo talo maxaa dhacay ilaama ay yidhaahdeen inaa waxaanu u malaynay annahu sa yusamihi bikayr ismi inuu magaceedii mid aan ahayn ba ku magacaabi doono oo magaciisa waxaan ahayn inuu u bixin doono maalinkaa iyada ama bishaa iyada ama beledka isaga markay in badan sugaan ayuu misna nebigu istifhaam ku jawaaba markii hore su-aal bay su-aal kaleu ku jawaaba alaysat ilbalda ama alaysa maka ama alaysa kada war miyaanay sidaa ahayn waa su-aal labaad cinda albalaqiyiin waa noociyada yani ugu xeesha dheer qaabka marka arrinta loo adkeeyo markaa nebigu sala allahu alayh wasalam saddexdaa aynu ku tilmaannay waa madaaru lmadaalim waa halka ay ku wareegeyso ama barkulanka ay ku wareegeyso markaa dulmiga had iyo jeer dadku isdulmiyaanay isu geystaan oo ah nafta inuu naftaada dulmiyo oo dhiiggaaga markaa uu wax u geysto iyo inuu maalkaaga dulmiyo iyo inuu sharaftaada meel kaga dhaco saddexdaasi baa qadaaga ugu weyn waxa lagu xukumo saddexdaasi baa ugu weyn marka runtii taa lafteedu meesha uu ku saabsan yahay markaad aragto waxay ku tusaysaa culayskiisa waa qaybta ugu weyn laakiin xuquuqda alle qayb ka midana wuu ku tacalluqaa xuquuqda alle laftooda oo xuduudda iyo waxyaabaha la midka ah waa ku tacalluqaya hadday doonto yaanay saddexda mid ka midaba taabanay oo xuquuqda alle lafteeda qayb ka mid ah wuu ku saabsan yahay laakiin inta ugu badan uu ku wareegaya waa saddexdaa marka ay sidaa tahay waxaad arkaysaa miisaanka uu leeyahay markaynu intaa ka gudubno oo muujinaysa mansilada iyo maqaamka uu leeyahay waayo shayga la xukumaya wuxuu ku saabsan yahay cidda u ehelkay waxaan qabanaysa waxaynu markaa u gudbaynaa usuushii bal usuushii aynu cinwaanka ka dhiganay ayaynu u gudbaynaa intaasi waxay ayd ka muqadime ahaan usuushaasi baabku inagii nidhi waa ballaadhanya haddaynu dacwada iyo dariiqadeeda iyo qaabkeeda gudagallo way inagu badanaysa oo nidhaahno masalan intaasoo dacwada intaasoo tirada noocaasi ahi waxay ku sugnaataa tusaale ahaan markhaati iyo dhaar iyo masalan iqraar ama qiraal saddexdaba waa ku sugnaataa intaasi qiraal oo quray ku sugnaataa iyo masalan qiraal oo qura ayay ku sugnaataa intaasi dhaar iyo bay ku sugnaataa shahaado intaasi int aynu kala saar saarno oo qaybaha dacwada gudagallo oo inta wax cad ku sugnaatiyo inta iska yaro jahaalo aqbasho aynu tiltilmaano mawduucu wuu dheeraanaya madaahibtuna waa kala baybaylayaan laakiin waxaynu rabnaa inaynu nidhaahno waxaynu sheegaynaa min bacdi اusul min bacdi usuuli الqaضاء alati wadacahaa rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam lilqutaati liyahtaduu biha fi اlxukmi bayna الnaas waxaynu sheegaynaa usuusha qadaaga qaarkood oo ah usuul aynu leenahay waxaa dejiyey nebiga salى الlahu عalayه wasalam una dejiyey dadka qutaada ah ee wax xukumaya si ay markaa ugu hanuunaan oo arrinta noocaasi ah ay markaa ugu toosnaadaan fi lxukmi bayna annaas xukumka ay kala xukumayaan dadka marka runtii usuusha ma dheerayn doono waxaynu isku daynaa inta itaalkeenaa inaynu koobno marka asalka koobaad ee qadaagu uu u baahan yahay waxaynu leenahay ninka qaadiga ahi waa atasalux bisilaaxi اlfiqhi wاlcilmi wa dalab اlcawni min allah ahlulcilmigu adigu mabaadi badan iyo usuul badan ayay markaa dejiyaan laakiin kolley waxaan iskaga soo gaabsan doonaa ahlulcilmi badani in ay oo badani markaa qayb ay tilmaamaan weliba markaa risaaladii markaa aan faraha ku hayo oo doctor naasir masalan ibnu maxamed ibnu mashar alkamidina uu markaa tilmaamay oo uu leeyahay ayaan markaa inta ay tilmaamaysa baan wax ka mid a khulaasayn doonaa marka asalka koobaad ee qadaagu u baahan yahay waxaynu leenahay waa atasalux waa inuu qofku isku hubeeyo bisilaaxi اlfiqhi hubka fiqhiga iyo cilmiga iyo inuu ka dalbado alle subxaanaه watacaala kaalmo waayo waxani waa mas-uuliyad maadaamay mas-uuliyad tahay haddaanad alle la kaalmaysan oo aan alle kuugu kaalmayn sida nebiguba u tilmaamay salى الlahu عalيه wasalam oo adigu aada xilkan daba orodo waxa weeye arrintaadu halis bay ku jirtaa waayo xadiiska صaxiixaynka ee cabdiraxmaan ibnu samura nebigu salى الlahu عalيه wasalam waa kii tilmaamayey ya cabdiraحman ibnu samura laa tasأl اlimaara cabdiraحmaan ibnu samurow imaaro iyo markaa madaxtinimo ha weydiisan oo arrinta iyada ha raadsan maxaa yeelay fainaka in ucطita can masأla wukilta ilayha haddii lagugu siiyo weydiisi iyo raadsi adigu aad arrintaa daba gashay adiga ayaa lagu tala saaranaya oo alle subxana wa taعala kugu kaalmayn maayo wain ucطitahaa can gayri masأla ucinta calayha haddii waxa weeye lagugu siiyo weydiisi la-aanna marka waa lagugu kaalmaynaya marka hortu marka ugu horeysa waa inuu ilaahay weydiistaa kaalmayn in alle subxaanaه wa tacaala arrinta iyada ah uu ugu kaalmeeyo waa inuu alle in badan ka baryaa markuu qadaaga gelaya waayo arrintu waa arrin culus wey waa arrin cidda ka baxsataa ay adag tahay waana inuu intuu iska ilaalin karo xitaa aanu ku dadaalin laakiin marka ay hawshu dantu soo gaadhay ay qabsato waa inuu siday tahay uga baxaa oo aada ugu dadaala waayo imaarada nebigu sala allahu alayh wasllam xadidkii saxiixaynka waa kii tilmaamayay ina ina laa nuwalli hada man sa'alahu walaa man xarasu caleyh xadiiska saxiixaynka annagu ugama weli yeelno kan cid weydiisatay ama ku dadaashay xilka macnaha noocana uma dhiibno oo xilku ma aha qofka muslimka ahi inuu raadsade ee waa in lala soo raadsadaa oo u qalmaa markaa si loogu kaalmeeyo waa inuu ka dheeraadaa marka hore inuu daba ordo oo ilaahayna uu kaalmo weydiisto waana inuu cilmiga ku markaa hubaysan yahay oo cilmiga fiqiga waa inuu xambaarsan yahay waayo nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa xadiiska markaa saxiixa kaga sugan alqudaatu halaaha alqudaatu halaahatun yani qudaatu waa saddex dadka wax xukumaa buu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam waa saddex waaxidu fi ljanna wathnaani fi nnaar mid jannaduu gelayaa labada kalena naartay gelayaa faama aladii fi ljanna ka jannada gelaya miyaa waa farajulu carafa alxaqa faqadaa bih waa nin intuu xaqa gartay kadibna ku xukumay xaqaa wax ku xukumay xaqa garashada la garanayaana waa inaad dee cilmi u yeelataa ee maaha inaad iskaga duldhacayso kaa waynu arki doonaa ka iskaga duldhacaa xitaa hadduu ku dulhabsado inuu waxa weeye uu naar ku gelaya waynu arki doonaa iyo warajulun carafa alxaqa fajara fi lxukmi iyo nin xaqa garanayo oo xukumkii ku jawr sameeyey oo ku waxa weeye eexday ka noocaasi ahina waa naartu gelaya iyo warajulun qadaa linnaasi calaa jahlin fahuwa fi nnaar iyo nin dadka ku kala xukmiyey jahli isaguna waa ahlu naar markaa nebigu sala allahu alay waslam saddex buu u qaybiyey nin xaqa garanaya oo siday ahaydna u fuliyey ka noocaasi ah hadduu doono haba seegee mar hadduu waxa weeye awooddii uu lahaa bixiyey cilmina ku hubaysan yahay wax markaa gaboodfalana aanu samayn ka noocaasi ahi waa ahluljana hadduu cilmiga garanayo oo ka bay oo uu baydhay wax kastaaba ha duween sabab kastaa ha leexiyo kaasina waa ahlu naar hadduu dadka jahli ku xukumo sababkii doonaaba ha geliyeen arrintaase waxa weeye iyadana waa ahlu naar marka runtii waa arrin aad iyo aada u adag waayo sabiilu macrifati اlxaqi waa alcilmu walfiqu fi diin اllahi tacala dariiqada lagu garto xaqana waa qofku inuu arrintan cilmi u leeyahay oo uu waxa weeyaan fiqiga ilaahay diintiisa uu markaa fahamsan yahay callaamatu shawkani kitaabkiisa naylulawdaarka juska sideedaad safxadda saddex boqol iyo afar ilaa saddex boqol iyo shan wuxuu ku yidhi hadal la yaab leh markuu xadiiskan tilmaamaya u ka hadlayay wuxuu yihi وفي hda الحadيiث أعظم واaزع للجهل عن الدخول في hda المنصب الذي ينتهي بالجاهل والجائر إلى النار وبالجملة فmا صنع أحد بنفسه mا صنعه من ضاقت عليه المعاaيiش فزج بنفسه في القضاء ليناaل من الحضام وأموال الأرامل والأيتام ما يحول بينه وبين دار السلام مع جهله بالأحكام أو جوره على من قعد بين يديه للخصام من أهل الإسلام wuxuu yidhi xadiiskan isaga ah waxa ku sugan wax waxa ugu weyn ee jahalada iska hortaagaya inay galaan xilkan markaa garsoorka inay galaan waxa waasica ugu weyn ee iska hortaagaya ayaa ku sugan ee u diidaya waayo jaahilka iyo jaa-irka qofka wax magaradka ah ee yidhi waxbaan xukumaya iyo ka eexanaya ee yidhi waxbaan xukumayaa labadaba maadaaboo la yidhi naar baa arrinkoodu ku gabagaboobayaa waa markaa arrinka ugu weyne iska hortaagaya buu yidhi ee xilkan inaanay geyin u tilmaamaya waxaana uu yidhi marka hadalka lasoo duuduubo ma jirto buu yidhi cid nafteeda ku samaysay waxa uu ku sameeyey mid ay noloshu ku cidhiidriyoontay buu yidhi oo inta noloshii kusoo cidhiidriyoontay oo iska yaro baahday dabadeedna naftiisii geliyey qadaa war halkaasaan isaga shaqo tegayaaye mar haddii waxbaa baryahan garan waaye halkaasaan waxoogaa ka soo baadhaya muxuuna sidaa u yeelayaa buu yidhi wuxuu rabaa buu yidhi waxoogaa adduunyo ah oo waxa weeye dumarka carmaloobay iyo carruurta agoomowday inuu ka qaata buu rabaa taasi oo ah waxa kala teedaya isaga iyo jannada ma fahamsana laakiin isaga iyo jannada waa waa teedkii markaa kala xidhayay ayuu kusii socdaa iyadoo lala qabo buu yidhi inuu axkaamta ka jaahil yahay oo aanu aqoon lahayn ama uu markaa eex ku samaynayo qof u soo hor fadhiistay dood oo ka mid a dadka muslimiinta ah oo is yidhi kanaa xaakinahe bal dulmigaaga iyo dhibkaaga u sheego marka runtii waa arrin aad iyo aad u adag buu leeyahy xadiiskuna uu tilmaamayo oo qofka jaahilka ah ee aan cilmi ku hubaysnayn ee aan cilmi arrintan u sidani inuu galo inaanay ahayn tilmaamay khaliifkii cumar ibnu cabdilcaziiz isaguna waxa uu tilmaamay aharta marka imaam albukhaarina uu saxiixiisa ku soo saaray bisiiqati اljasmi uu ku keenay wuxuu yihi hamsun idaa akhda'a alqaadi minhuna khasla kanat fiihi wasma ninka qaadigaa shan arrimood mid ka mid ahi hadday ka maqan tahay oo ay seegto ceeb bay ku tahay waa ceeb markaa ku taalla wey kow an yakuuna fahima waa inuu yahay mid fahmo badan oo dhugma leh nooca la yidhaahdo daadkaa hoos maraya waa inaanu ahayn ee nin soo jeeda oo fahmo leh oo markiiba ciddaa hor timi iyo arrintu siay u socoto markiiba si yar u fahmi karaya waa inuu yahay waa inuu xaliima yahay nin dulqaad le waa inuu yahay waayo waxaa kuu imanaya boqolaal qof oo dulmiga iyo dhibaatada usoo badheeray oo qaab daran baa kuu iman doona marka waa inuu dulqaad leeyahay cafiif waa inuu yahay qof dhowrsoon oo adduunyo iyo qaababkeed iyo dulmi midnaba aan ku dhiiranayn waa inuu yahay shaliiban waa inuu yahay mid markaa adag oo waxa weeye siyar aan lagu soo maraynin ee waxa weeye go-aan leh oo dee qof jilicsan aan ahayn waa inuu yahay caaliman sa-uulan can ilcilmi waana inuu yahay caalim weliba intaana cilmiga cilmi daalib ah oo halkiisa aan sii fadhiina intaa cilmiga weydiintiisa iyo raadintiisa ku jira waa inuu yahay marka runtii asalka koobaad waxaynu leenahay waa inuu shaksigu ku hubaysnaado cilmi ilaahna uu weydiisto marka kaalmo asalka labaad waa alqadaء bاlcadl wاlxadar min aljawri fi اlaxkaam asalka labaad ee qaadiga iyo qadaagu u baahan yahay waa inuu wax ku xukmiyo cadaalad uuna ka digtoonaado dulmi iyo markaa eex waa inuu ka digtoonaado oo jawr inuu sameeyo waa inuu ka digtoonaado oo dulmi uu sameeyo marka adilo badan bay leedahay oo kollay waxaan jeclahay inaan hadalka soo ururiyo oo aanu igu dheeraan adiladeeduna waa fara badan tahay oo faxkum bayna annaasi bilxaqi iyo markii nabiy llaahi daawuud lagu lahaa iyo nebiga wain xakamta faxkum baynahum bilqisti in allaha yuxibu lmuqsidiin masalan iyo adilada la midka ah macanaa dadka dhexdooda daawuuda waxaad ku kala xukmisaa xaq walaa tatabic ilhawa ayadaynu soo maraynay iyo nabigeenna oo laleeyahy sala allah alay sl wain xakamta faxkum baynahum bilqist haddii waxa weeye aada xukumayso nebi alla waxaad ku kala xukmisaa cadaalad in allaha yuxibu lmuqsidiin allana waa jecel yahay kuwa cadaalada sameeya xaafid ibnu xajar alcasqalaani xadiiska صaxiixaynka ee sabcat yudiluhum اllahu fii dilihi ywma laa dila ilaa dilu imaamu caadil ayaa ugu horeeya manaa markuu alla tilmaamayo xali nebigu tilmaamaya sala اllahu alيه wasalam uu nebigu leeyahay toddoba alle wuxuu harhinayaa maalinta qiyaame harhka carshigiisa maalintaasoo aanu har kale jirin ilamaa harhka carshigiisa mooyaane waxaa ugu horeeya imaamun caadil imaam cadaalad sameeyey xaafidku wuxuu yidhi markuu arrintaa ka hadlayey raximah اllah alimaam اlcaadil ism faacil min alcadli b waa ism faacil oo min alcadli ka yimi wاlmuraadu bihi saaxibu wilaayat اlcudmaa buu yidhi muraadka looga jeedaadaana looga dan looga dan leeyahayna waa saaxiibka wilaayada weyn oo macnaa madaxweynaha ayaa looga jeedaa buu leeyahay imaamka caadilka ah laakiin wayaltaxiqu bihi arrintaa iyadaa waxaa haleelaya oo raacaya kullu man waliya shay-an min umuuri اlmuslimiin cidda ka mas-uul noqoto shay ka mida umuuraha muslimiinta ee ca- ee facadala fiihi ku cadaalad sameeya isaguna halkaasi buu marayaa buy wa axsanu maa fusira bihi alcaadilu caadilka waxa ugu fiican ee lagu fasirayna waxa weeye buu yidhi markuu hadalka sii waday waxoogaa dabadeed wuxuu kusoo ururiyey wa axsanu maa fusira bihi alcaadilu أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراد ولا تفريط وشخصك راعي إلهي أمر كيسا إساقا أو شيء كستدقى يهلك أوليه إساقا وحقا بوطفلقا إيا وحكو طلحتقا مدنا أنكو سمينا وقدمه في الذكر وحان أوقهر مري نبي صلى الله عليه وسلم شيقتان إلا تضبط وحقبل بإمام العادل وقال لعموم النفع به waa caamnimadka nafcigiisu uu caam yahay oo ninka madaxda ahi hadduu caadil noqdo ummadoo dhan baa cadligiisu wada gaadhaya oo nafcigiisa caama marka maadaamuu nafcigiisu caam yahay lixdii kale waa laga hormariyo isagaa lagu bilaabay sidaas ayuu tilmaamaya wuxuuna tilmaamay arrintii inay la leeyihiin imaamka guud cidda kale xil loo dhiibaana inay xadiiska nasiib ku leedahay buu tilmaamay waana uu tilmaamay nebigu salى الlaه عليه waslم xadiista kale صaxiixa ah in اlmqsidiina cind اllahi calىa manaabir min nuur can yamiin الraxman wakiltaa yadayhi yamiin macnaha kuwa cadaalad samaynaya inay leeyihiin manaabir nuur ah korkooda markaa inay ku sugan yihiin alle agtii oo xagga midigta marka allaha raxmaanka ah caزa wajal e labada iyo gacmood ee allena waa midig waa aladiina yacdiluuna fii xukmihim waأhlihim wamaa wulluu waana kuwa ku cadaalad samaynaya ee xagga xukumka ugu cadaalad samaynaya ee xukumkooda ay xukumayaan ku cadaalad samaynaya iyo ehelkooda iyo wixii looga weli dhigay darkaba ugu cadaalad samaynaya runtii markaa cadaaladdu iyaduna waa asalka labaad ee aynu leenahay qaadi hadduu wax xukumayo ummadda uu xukumayo intuu alle kaga boqo waa inuu cadaalad sameeya waayo ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan cadaaladdu waa dicaamatu listitaabi اlamni waa markaa arrinta ugu adag ee markaa tiir dhexaad u noqon karta amnigu inuu sugnaado iyo istiqraar الnidaam iyo nidaamka iyo maamulka jira inuu markaa istiqraaro iyo waruqiya اlmujtamac iyo mujtamacu inuu horumar gaadho haddii uu mujtamacu horumar gaadhayo waa markuu cadaalad helaa hadduu cadaaladda waayo ammaanna la heli maayo oo dulmigu faafo waxa weeye ummadduna horumar gaadhi mayso nidaamkuna istiqraarkiisu ma hagaagayo marka waxaa loo baahan yahay cid kasta oo ilaahay xilkaa garsoorannimada uu ku simo oo gaadha inay ummadda ugu dadaasho sidii ay cadaalad ugu garnaqi lahayd asalka saddexaad waa radd اlkhusuum ila sulxi afdal min alqada khusuumka iyo shaksigan doodaya in loo celiyo sulxiga ayaa ka fiican in la xukumo ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan qadaaga iyo sulxiga waxa habboon oo fiican sulxiga markiiba inaad xukunka tidhaahid miyaa ii timaadeen waydi kala xukumaya waxa ka fiican inaad sulxi u bandhigto wasulxu khayr oo aad marka hore tidhaahid war maydi islaaxiya nebiguna adilo badan oo saxiix ah ayaa jirta oo muujinaysa inuu markaa sulxi ku garnaqay fadaa'il badanna sulxigu waa leeyahay oo haddaynu keligii isdultaagno caawa ayna ka dhammaado markaa wuu leeyahay marka runtii sulxigaasina waa arrin aada u muhiima imaamka sarkhasi ee xanafiga ah kitaabkiisa mabsuudka markuu soo maray ee baabu sulxi uu marayey wain imra'atu khaafat min bacliha nujuusan ilaa akhiri alaaya marka uu gabadhu ninkeeda hadday santaag iyo kajeesi waxyaabaha kala kaga baqato inaanay dhib lahayn inay heshiiyaan markuu tilmaamay ee aayaddaa uu soo maray wasulxu khayr alle uu yihi sulxiga ayaana khayr badan waxa uu yidhi wadalika daliilu nihaayati fi lkhayriya taasi waxay daliil u tahay khayrku halka uu ku dhammaanayo ee ku gabagaboonayaa inay sulxigaa tahay inay taa tahay ayay daliil u tahay oo halka arrinta ugu fiican ee khayrka ay markaa mucdiisu tahay inay halkaa tahay marka kaasina waxaynu leenahay waa asal ka mida min usuuli اlqada oo markiiba adiga inaanad odhan markiiba xukunka uun la degdegine waxa weeye inaad bal isku daydo labada qof inaad islaaxiso way ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan had iyo jeer gartu xagashay ka tagtaa dadka dhexdooda iyadoo qofku haddii iimaankiisu aada u fiican yahay marka kitaabka alle lagu xukumo aanay wax xagashaa ku reebayn misna sida qaalibkii la yaqaano sharcigii isagoo ku qancay buu misna qofkii ka gar helay laabta wax ka xaganaya halka soomalidu taado laba garramay dhexdooda gallada kama dhicin may odhan jiray yacni waa arrin markaa u baahan inaanad kula degdegin iyadoo oo taa lafteedu ay tahay in la ilaaliyo abwaabta oo dee abwaab badan baan sulxiba gelin sulxigu iyagoo ahlulcilmigu yidhaahdo asulxu sayid اlaxkaam sulxigu axkaamta sayidkooda wey oo waa ka ugu mudan wey misna abwaabta qaarkood baanu gelaynoo xuduudda iyo waxyaabaha lamidka ama galo oo xaqullaahiga ma galo wixii xaq alla a geli maayo laakiin abwaabta had iyo jeer iska xuquuqda bayna annaas ayuu galaa iyada lafteeda haddii xaqu cid u cad yahay haddaan daruuro iyo dani wa markaa dani kugu qasabtay aanay noqon ama maslaxada ku jirta aanay raajix noqon oo fii mas bacdi almasaa'il aanay masaladu noqon ma galayo sulxigu oo dee qof aad og tahay inuu isagu leeyahy ka kale inaad wax ula sulxidaa sax maha qaacidada kale ama asalka kale maadaama aynaan ka gudbaynin inaynu waxa weeye si weyn isu dul istaagno waxaynu leenahay waxa weeye alanaatu fi lxukmi wa cadam اlاsticjaal xukumka inuu si degan u galo oo aanu ku degdegin fi isdaarihi soo saaridiisa xukumka waa inuu ka fiirsadaa oo adilada faraha badan le ee hubsiga tilmaamaysa iyo in wax la hubsado adiladaasi baabka daliil bay u tahay maadaama waktigu iskurayo adilada ma soo xashrin karayno waxaynu ka soo qaadanaynaa xadiiska nebigu ku yidhi salى الlahu عalيه waslم ashaj cabdاlqays ina fiika khaslatayn yuxibhm اllah alxibm walanaat yani ashajow waxaa kugu sugan laba khasloo alla jecel yahay oo ah alxilmo marka caqli iyo walanaat waxa weeye degenaan ayaa kugu sugan oo nin waxa weeyaan caqli leh oo si ba ba-an arrimaha uga fiirsay sababkay ku timina macruuf bay ahayd wafdidii uu la socday imaam الnawowina wuxuu yihi وama اlxilm fahuwa اlcaql وama اlanaat fahiya tahbiit wa tarki اlcajala markaa runtii ninka qaadiga ah oo ay u imanayso intaasoo umuurood oo mushkil ah oo waxa weeye isu eg oo waxa weeye adag oo si badan in looga fiirsado u baahan inuu waxa weeye degdegaa arrin meesha u yaalla maaha arrin meesha u yaalla maahae waa inaanu aada iyo aada arrinta uga fiirsada oo si badan uu arrinta dhinac kasta uga eegaa markuu si badan uga fiirsado markaasi ayaa xukumku u fududaan karaa cidda weliba aqoonta lena uu la tashado oo masalada wax ka weydiiyo asalka shanaad waxaynu leenahay an yakuna alqaadi muctadila alxaal athnaaءa annadar bayna alkhusuum innagoo hadalka ururinayna waxaynu leenahay asalka shanaad qaadigu waa inuu yahay muctadila alxaal xaalkiisu mid uu dhexdhexaad yahay marka uu athnaaءa annadar bayna alkhusuum marka uu dadkan doodaya uu arrintooda eegayo waa inuu yahay shaksi xaaladiisu ay caadi tahay oo xadiiska صaxiixeynka nebigu waa ka yidhi salى الlahu عalيه waslm laa yaqdi ana xakmu bayna اtnayn wahuwa qadbaan yaanu xaakim kala xukumin laba dhexdood isagoo cadhaysan biijmaaci ahli اlcilmina waxay aligu ahlulcilmigu ijmaac kusoo naqliyeen wax kasta kulu maa yushawishu اlfikra wax kastaoo fikirka iyo maskaxda tashwiishiya waxbaba yaanay cadhabayay noqonine sida qofka in gaajadu haysaa ay talax tagto ama faraxa hayaa uu talax tago ama waxa weeye masalan uu baahan yahay suuliga iyo kortag iyo waxyaaba noocaasi oo arrintu aada ugu adag tahay xaaladka noocaasiya inay arrintan la xukum tahay oo aanay ahayn inuu wax xukumo ahlulcilmigu waa ku ijmacsan yihin dhammaantood marka arrintaa iyada ahina waxay tusinaysaa oo usuusha qadaaga ka mid ah marka qaadigu ummad rabo inuu dhex galo waa in xaaladiisu ictidaalta waa inay dhexdhexaadta waa inaanay dhinac waa inaanu ka moosnayn oo arrintiisu dhinac waa inaanay boga ka rarnayn waa inuu yahay shaksi arrinkiisu uu dhexdhexaad yahay asalka lixaad waxaynu leenahay waa alcadlu walmusaawaatu bayna alkhasmayn waa inuu u cadaalad sameeyo simo labada doodaya labada doodaya waa inuu simaa oo uu ka simaa xagga fadhiga xagga eegmada uu eegayo xagga la hadalka ahlulcilmiga in badanna ijmac baabay kusoo naqliyeen oo waxay yidhaahdeen waa biijmaci ahlilcilmi arrimaha noocaasiya inuu ka simaa qaarkood oo adigu gaalka iyo muslimka iyo meelaha qaarkood kala saare waa jiraan laakiin muslim hadduu yahay waa bilijmac inuu ku simayo adilo badanna way leedahay sidaa aawadeed ayaa aharta cumar ibnu khadaab ee uu qaadigiisa abi muuse alashcari u qoray ahlulcilmiga in badanna ay saxiixiyeen waxa uu leeyahay dadka waxaad ku sintaa fii majlisika wa fii wajhika wa qadaa'ika xataa laa yadmaca shariifun fii xayfik waxaad ku sintaa qadaaga ilamaa aanu ka damaacin oo aanu ka doonin mid sharaf lahay inaad u eexato ama aanu ka quusanin mid daciifahi inaad ka marka cadaaladaada waa inaanu ka quusan mid daciifahi mid waxa weeye sharaf lehna waa inaanu damcin oo filanin inaad u eexanayso ilaa aanu sidaasi ka dhacayso ummadda kasin fadhiga iyo wejiga iyo qadaaga waxa ibnu qayim aljawsiya arrintaa isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi xaakimku marka uu ugu cadaalad sameeyo khasmaynka ama labada doodaya arrintaa iyada ah fa huwa cunwaanu cadlihi fi lxukuma waa cinwaanka kutusinaya waa cunwaanu cadlihi fi lxukuma waa cunwaanka kutusinaya xukunkiisu inuu caadil yahay oo marka labadii hadduu laakiin mid ku gaar yeela buu y soo gelitaan ama istaag ama waxa weeyaan sadrulmajlis inuu fadhiisiyo ama bashaasho weji wax lamid a kaana cinwaanu xayfihi wa dulmihi arrintaasi waxay cinwaan u tahay inuu marka horeba eexanayo marka horeba hadduu fadhiga idinku soo kala dhaweeyo oo midna u qoslo yaado soo fadhiisa halka ma hebel ba ka kalena yaado bal fadhiisa halka adigu arrintaasi durba waxay cinwaan u tahay inaanu caadilahayn si kastuu kuu garanayo mar haddii laysuula yimi halkaa fadhiista isu soo dhinac fadhiista waa inuu muujiyaa haddaan ictidaar kale oo dee qofku ama meesha aanu ku fadhiisan karayn oo dhib kale aanu jirin oo ama qof dee dhiban oo aan meesha xamili karayn uu yahado war adigoo halkaagaa u baydh aanu ahayn oo aan cudurdaar kale iman waa inuu ka simaa ama haddii kale waxay muujinaysaa inaanu caadilahayn ahlulcilmiguna runtii fii kutubihim baabkan aad bay u balballaadhiyeen haddaynu markaa fiqiga baabkiisa kaga hadlaynana wax badan baynu ka arki lahay waxaan jeclahay laba asal oo qura uun inaan kusoo gebagabeeyo anoo hadalka koobaya asalka markaa toddobaad asal sideedaad unbaa inoo hadhay waa altaqayud biwasaa'il اlihbaati sharciya waa inuu qaadigu ku qaydmaa oo aanu dhaafin wasaaisha iyo duruqda wax lagu sugo ee sharciga ah duruqda sharciga ah ee wax lagu sugo waa inaanu ka gudbin ee sharcigu yaqaano ee markhaatiga iyo iqraarka iyo waxyaabaha la midka ah ee sharcigu yaqaano ilaa sideed shay baa ugu macruufsan waxyaabaha sharcigu yaqaano marka waa inaanu intaa ka gudbin oo aanu sixir baan wax ku sugayaao bakeri baa laga eega oo kii wax haday waa kaa inanka yarow eeg isaga ma yahay haawa isaga tan noocaasi ahi wax soconaysa ma duruq sixriya in wax lagu sugo wax diinta meel ku le ma ama uu yidhaahdo ul baan ku dhufanayaa sii jeesta oo dhulkaan ku dhufanayaa ee ka ka boodo wey waxaa waxba kama jiraan waa duruqu shaydaaniya wey ee shaksigu waxaanu wax ku sugayaa waa inay tahay duruqda sharciga waa lagu riyooday oo shan qof baa ku riyooday jin baa hadlaya oo yidhi waa kan kii waxaa sameeyey qof buu soo kaxaynaya mas-uulaya jin baa hadlayo halkan ha la jebiyo qofkanaa u qabtay buu yidhi dadkii buu foodaysu gelinaya ma aragta waxba kama jiraan haddii qadaa lagugu keeno waar anigu jin aanan arkayn markhaatigiisa ma qaade iga tagdhe ka markhaati gelinaya isagaaba jine marka ha ka yeelin marka waxaynu leenahay asalka kale waa altaqayud biwasaa'il alihbaat asharciya asalka u dambeeya aynu kusoo gebagabaynayno caawa markaa usuusha waxa weeye aynu leenahay waa isdaaru alaxkaam alqadaa'iya bimuujib aladilati almadruuxa waa inuu ku soo saaro axkaamta xukuneed sida ay keensanayso adilada hortiisa la keenay adilada hortiisa la keenay ama bayine ha noqoto ama iqraar ha noqoto waa inaanu ka gudbin oo halkay ahlulcilmigu ka yidhaahdaan naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawala saraa'ir annagu waxaa muuqduun baanu xukumaynaaye baatinka allaa og waxaan xasuustaa beri wadaad uu markaa nin u yimi oo uu ku yidhi war ninkan wax ku soo caddayso ninkiibu waxaasaan ku leeya markaasuu yidhi ma ku leeda masuu yidhi maya markaasuu yidhi kusoo caddayso markaasuu yidhi shiikh way caddaha markaasuu yidhi war ma cadda eh kusoo caddayso in yar buu aamusnaa shiikh waa caddaha ma jirto shiikh waa caddaha meelna u dhaafi waa kelmaddii barbarna u dhaafi waa dee kii kaluun baa la warya ah warde ila intaadna xukun noqon maysa intaad alle ka baqdo kani waa miskiino waa yaaban yahay warar hadda si un ya isagu wuxuu taagan yahay waa caddaha meel kale u dhaafi maayo marka macnaha waxba ma cadda de in markaasi un ka naxo mooyaane wax kale ma cadda marka waa in dee shaksiga waxa lagu hor keeno unaad wax ku xukuntaaye waa hebelo waa run lawo waan aqaanaa iyo waa shiik iyo mar hadday is hayaan run buu sheegaya kanaa been sheegaya sida ah iyo gaal iyo muslim is hayana ha noqdeene haddaanay caddayni hortaada iman inaad iska xukunto adiga wax niyadaada ka guuxaya ama ay kuga ekaatay wax jira maaha wax sharciya ma ah waa inaad ku dhaqantaa waxa lagu hor keeno sidaa daraaddeed baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam innamaa ana bashar wa inakum takhtasimuuna ilaya walacalla inama ana bashar wainakum takhtasimuuna ilaya walacala bacdukum alxanu bixujatii min bacdi faaxkumu binaxwi ma asmac faman qadaytu lahu min xaqi akhiihi shaya falaa yaakudu fainama aqdacu qidcata min annar aw kama qaala sala اllah alay waslam xadiiskii saxiixayn nebiguu tilmaamaya war anugu bashar baana idinkuna waa iisoo xukun tegaysaa qaarkiina qaarka kale waa ka aftahansan yahay oo xaqa waa ka caddaysan ogyahay marka anigu waxaa a hortayda la timaadaanuun baan idinku kala xukumaya ka gudbi maayo hadhowkaan haddaba xaq walaalkii uxukumow ha isku qaadan gobol naara baan kuu jaray marka ahlulcilmigu sidaa daraaddeed ayaa waxay yidhaahdaan xukmu lqaadi laa yuxarimu xalaalan walaa yuxilu xaraaman xukumka qaadigu xaaraanna ma xalaaleeyo xalaalna ma xaaraantinimeeyo hadduu dulmi kuu xukumo kitaabka allah ii xukumayoo waa xalaaloobayaa weligeed suurogeli mayso xaaraantii u weeye cinda allah waa xaaraantii markaa qaadigu inuu ka gudbo oo yidhaahdo waa hebelooniyo waa nin aada u wanaagsan oo sanadkana weliba waa soo xajiyey laakiin kani waa belaysan yahay oo hadduu ama waa gaal yidhahdo wax dhici kara maaha hadduu gaal yahay xitaa waa inaad marisaa wax ku caddaysta tidhaahdaa oo dariiqadii wasaaishii la yaqaanay waa inaad mariso waa inaanad kala tallaabin intaasi baan jeclaya inaan kusoo koobo ilaahayna subxaana wa tacaala xaqahayna waafajiyo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam
walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www dt manhaj online com